ururada bulshada rayidka jubbaland waxay door muhiima ka ciyaaraan horumarinta iyo ilaalinta danta guud ee bulshada deegaanka iyagoo kaashanaya hay-adaha dowladda jaamacadaha iyo hay-adaha caalamiga ururadan waxay fuliyaan barnaamijyo kala duwan oo la xidhiira wacyigelinta bulshada qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey doorka firfircoon ee ururada bulshada rayidka ee ka jira magaalada kismaayo ay ka qaataan wacyigelinta bulshada gaar ahaan xiliyada khataruhu jiraan waxyaabaha aan qaadan karna waxay tahay kow waxaan sameyn karnaa wax la yidhaahdo wacyigelin inaan bulshadai ka wacyigelino oon ku dhahno war fatahaadaha dhacaya iyo roobabkan socdo saameyn ayay leeyihiin dadka degan meelaha hooga ah ama webiyada agtooda degan fadlan ka fogaada goobahaas ha loo guuro meela siif ah sidoo kale dadka beeraleyda ah inaan u sheegno in fatahaada noocaas ay jiraan haddii ay biyoxireenno ay sameyn karaan in ay samaystaan sidoo kale waxaan sameynaa wacyigelin ku aadan dhanka caafimaadka xaggiisa oon bulshada kaga degno oon dhan fatahaadahan waxaa ka dhalanayo caafimaad darro ayaa ka dhalanayso shubanbiyoodkii inta badan halala xiriiriyo dadka xanuunsan ama caruurta yar bahda caafimaadka hala geeyo marka waxaan sameynaa wacyigelin runahantii aad aad muhiim u ah oo ka hortaga intaysan saameyntaas markaan aragno anagoo ka duureyno mararka qaar sameyno waxloo waxyaaba loo yaqaano alawane alrespon sameyneyno in aan markii ayada ah intaysan waxbaa dhicin degniino hor leh aan bixino haddii ay wixii dhacaan aan jawaabo aan deg deg aan ka bixino inay kubciyaan waxbarashada haddii bulshada rayidka ay himaalgashato waxbarasho iyo xirfad dadka waxay ka helayaan shaqo iyo nolol ka madax bannaan markasta middan gargaarka ah wacyigelin joogto ah bulshada rayidka waxay ka shaqayn kartaa wacyigelin ku saabsan nadaafadda caafimaadka iyo kaydinta kheyraadka si loo yareeyo markasta gargaarkan loo keeno oo ay u noqdaan dad ayaga isku tashada iskaashi n g o-yada iyo dowladda waxay abuuri karaan qorshayaal wadajira oo xal waara u keena bulshada taageeridda hal abuurka iyo horumar waara tusaale dadka in lagu dhiirigeliyo beeraha kalluumaysiga iyo farsamada gacanta halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen gargaar